barnaamijka bandhiga warsang oo baahiyey warbixin ku hadal aasa tobankii bilood ee laha dhaafi qodobadii qorshe siyaasadeedkii madaxweyne cabdicasiis maxamed lafta gareen use ka ballan qaaday mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya hortiyo markii use fadaayi roorowka xilka madaxweynenimada dowlad goboleedka koonfur galbeed walaageen qubsoomi yaa markii la furay khadka teleefoonka dadweynagii ku aragta dhiibidi maybaa intio badan hajeediyenini haanoo ku mid ee qorshe siyaasadeedkii madaxweyne usufuli welina an hersanyin waana landeerna waqti la dhaliilo koro waanu haanoo ku mid ee aragtida dadkii ku dhiibidi dhagaystayaalkii ha ku qiib gali khadka teleefoonka barnaamijkii bandhiga warsan sidiio aragtidiio hayti eediyadan mahadsanta barnaamijka bandhiga warsang yaa ka guda jarna qodobka miiska saaran horan gudagal magaaga iimaylaada ku hadalo hayd haylana cali aliyareey wadajira kulanana haye qodobka horta horta madaxweynaha dadaale iimayla raadis horta waktigana horta halsana ma dirne mhm qodobadana horta waa ku bilaabay meeshii hore aan makiinada ay dowladii hore wadana hadashaqay mhm warbada oo dowladii hore mayla raadisu consulnati mayla raadisu dowladda federal consulnati federal fiyo fududaay mhm mayla raadisu aanor iyo saliid iyo janaal iyo beriibe mhm kaadon mhm dadaal badan kusu soo biiya laga qobay sax
marka jiyad looga dhegasay amada hooba ilaahay rayaal maran jeed mhm
dadlaga xildhibaanadana mhm musuba dhaqanka dartay hadee dadaali dadaali dadaali beesha caalamkii iyo dowladda federaalka korkoyd markuun beela caalamkii dowladda federaalka aragtida shacabka koonfur galbeeda matalaayana oobu ballanqaadkiigaybu usan ku dhabe ii korna ma in la horseeday ballanqaadkaasan suubi ilan awooda leya maya maya maya shacabka makuda laakiin oo sabitaanki horta meelin baan furta beesha caalamka le ugu furta beesha caalamka le wala siyaarkee mhm
marka beesha caalamka dhaatii oo adkaysadeen mas-uul maysuu biyayo taladii maga kanagi ay gonahi shacabkaa kanagi arrintii inta i maday ayta waayaalo gaada ereyaani geed kastiin kore horta meel raadisu kiishay dadaali markuun taladii matiiraa ahoo marba talaadii baarlamaanka baha kala nagaday doorasho ini la galoobu usuu ku dhaadhici suubiyay markuun saasalka wadoy lata
maya suubigeeda maadaama uusan aamusee mayla raagisu subeel oo talgaada ka sheegay nimayow meel ka safseedi waa ka safseedi aragtida waaji haddana lamba odayshii kanaga loo seedi waa mahadlayna madaxweynaha mudane madaxweyne cabdaasiis xasan lafta garen ee qorshe siyaasadeedka ku saabsan dhakay horta mayla raagis walna ku gowday walna ma ku gowna taasna waliba kusaabsantii qof oo yani maaquuday waxa garaday oo mayla raagis waa ka bedelsaday qofka oo mayleerayso madaxda eena mayleerayso gaadiga eena haddii qof siyaasiyay mayleerayso horleyna ka bilaawo mhm ee qofka mayleerayso wala sharfiirsade ee marka ee madaxweynaha ilaa hadda meynaha jaanisu waxa qowda u rabiijeen processki meynaha nidaamka in maro faday meynaha walaasi balan qaaday ee hadda guda jira marka taasna mayleerayso nayna ka taagersana mhm ee taasina haddii mayleerayso horta walaasi balan qaaday jilis meynaanka meeisa kiinku oo meynaha hibre halkii furayna ee mhm waliba dhagafaday ee dadweynaha iyo dowladdanti meynaha isla wada shaqeeyaan mhm ee haliwadaag lahadan marka dowladana waliba lanka baahanya antii awood lahaata awoodase oo eh aftaan laka kasaw maamul wanaagsan madaxweynaha koonfur galbeed horta toban bilood dhaamay lanahay hal bilood mayba jari kasee haye
sanugsa hal bilood marka dhalade hal bilna may lanahay isubaan haflaylin uujiye haye
marka qodobadii oo siyadii qolobaso maylaraay oo qudbadiiska jarti maylaraay yanka ciidanka ciidankaa tilay tababarnan fulyahoy degmooyinkii iyo jidadkeena macnaha waa isku furo doona haddii ilaahay rabaa
mahay ee ciidan oo la tababari tuman bilood intii ha ku baxan hoolmaqobada korana ciidan horta lix bilooda la tababaray ciidanka gudaasheeda aqalsheega iyo lix bilood tababarshay markii hadda afar bilood oo kalena maynagadaatee maylaraay saaladiisi militari walaasheeda toobka haye
banqabadka lama baarlamanka oo ballanqaadka haystay ballanqaadka mid weynkin wata meesha oo kuwiil maylaraay dastuurka koonfur galbeed haye
dastuurka koonfur galbeed ma dhigay baarlamaanka in macnaha oo xilligaas oo bulatiir isbaylaray baarlamaan cusub ilaa fulow haye dastuurka koonfur galbeed akhrideeda
haa mahay dhikay uuse ini baarlamaanka la shaldira aan ballanqaad madaxweyne laka ogolaado baarlamaanka dastuurka murdilay mudadii la kahellay oo bulatiir baarlamaanka madaxweynihii oo baarlamaanka kuwiil
aragtida dhegaystayaalka inkasta oo jareen ahaano dhaliil qaba Faaduma Xasan Ibrahim Tawfiq.
faadumo
Xasan Ibrahim Tawfiq.
faadumo xasan ibraahim tawfiiqa dhawaaw barnaamijka hor ungudugal
Tawo eedan tawo raaw.
haye dhaliil iyo ammaan Ali Ali ma ku ay horta. Lan gadaaje keenay horta isma ka gargaaradaan inay madaxweynaha jeediyay keenay ay maayin wala qoqob lahay.
maynageedga inkuimiya olseha ka jara
korrejeela kahaysada ee maaragneed wal isku qabad lahay donko saasajene ku burburahay maayin. Iyadan faylaadsan.
ho markun faylahaantaada sheegdi waaba jartee markun he dhaliil baaba ee qodobadii use sheegi maayo walma kuma bilaawne dhaqaalihii ma kobciine jiriteedii ma furne goboleedii lahay sidii berjo may xurayne
Idoonay bajarta horta.
ha
Wala qobaday oo la suuqiyo oo tikiya kala taabado maarag.
toban bilood ma weynanga Ah, mubin mo laki maaragneed wal isku qabad fadhiidhanka. gadaal shee maaragna la jaradiyada lankamay buaya sidis kalena fayti landaad ee olan dabeedis isku faydhanaki tana isku baal dhawaayeen waana may baa angaraaweena madaxweynaga iyo waktigu isu rooga inin hayna muddo la era karo guulaysidii ama guul darooysidii ilow muddada isu rooga iyo walqobadiyey yaa ee to isla jin ee may baana la era kore walna fuliy walna ma fuliyina bergyona an dhimanyiin mudaxileedii intuun ku hersagna sidii oo qabeen dadka aragtidii oo may basheegeena ini walbadan og ku dheer qorshe siyaasadeedkii uuse ballan qaaday goboda kore halo asalaamu calaykum walaal magaaga hay meelahdaa ku hadalo hayd haye fikirkaa ku dhiibaba barnaamijka geeka
madaxweynaga dowladda noo kaydhata haye
meesanay kuwada haye qodobada oo usu geeki tartamaaya bandhigi ha haye
namadoo sana beeroreedu daarlay ayla kuurna eletaa kabaalka halku dhaafoy
madaxweynaha cabdilcasiis xasan maxamed lafta garaankooda badna wada ilaahay way ku suganaa sii xukuumadda daba shaqada aan fudud tahay een runtii oo badlan ka wal aneehayna inaad erto een maasha allah walbadna wada horan u socay keliya weena wayna baha in baarlamaankii shalay meel raaisu lagu balan qaaday in hal mar iyo xukuumadda isla dhiyaayan oo geekana la eray doorashada galaatan wax kale weliba xitaa waqti ma yahay alaanka daray waqti ma yahay tamay bamaatiyaase inii hogaaminta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen kolkiiba kasbatay shacbiyadda ka kalsoon waana la dhiisan walgobadiyey taasoo yoo ka ogaatay idaacadda warsan ku qaybgalka bulshada aragtidiyo ee ku qiibga liiqadka telefoonka barnaamijka bandhiga warsan